bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamad wعlى alih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman الnasaئiy raximah اllah tacaalى babu dikri اlاkhtilaafi عlى abi hurayrata fi الsajdatayni baabu bayaani dikri اlاkhtilaafi ikhtilaafkii caddayntiisii ayuu sheegitaankiisii ayuu u baab yahay calaa abi hurayrata abi hureyre korkii korkiisa la iskugu khilaafay fi sajdatayni labada sujuudood yacnii riwaayada qisadii dilyadayn ee sajdatay sahwi nebigu inuu sameeyey iyo in kale riwaayada abu hureyra sida la iskugu khilkhilaafay wbilisnaadi qaala akbaranaa moxamed bn cabdillaahi bni cabdilxakam can shucaybin qaala akbarana اleyثu can cuqayli qaala xadaثani bnu shihaabi can saciidi wabi salamata waabi bakr bni cabdالraxmaan wabni abi xahmata can abi hurayrata anahu qaala waxa uu yidhi lam yasjud rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama nebigu ma sujuudin yowmaydin maalintaa qabla الsalaami salaamta ka hor walaa bacdahuna ma sujuudin riwaayadan markaa riwaayat ibni shihaab weeyaan wuxuuna ka warinayaa saciid ibn اlmusayab iyo abu salma iyo abi bakr bni cabdالraxmaan iyo ibn abi xahma waxaana ku sugan fiiha nafyu sajdatayn labada sujuudood marka in la anfiyey alimaam muslim kitaabu tamyiiz wuxuu ku yidhi cinwaanka alkhabaru lmanquulu ala lwahmi alkhabaru اlmanquulu cala اlwahmi fii matnihi duuna isnaadihi axaadiidta matnigooda wahamka ay ku jirto laakiin isnaadkooda iska toosan sida badan hadda matnigu hadday cilo gasho inuu isnaadku toosaa laftiisa aad uma badna ayb laakiin sidan buu tarjama ayuu tarjamo camal ka dhigtay safxada boqol toban iyo lix waxa uu yidhi wakhabaru bni shihaabin ibnu shihaab khabarkiisa haadaa oo kan ah fii qisati dilyadayni oo qisada dilyadayn ku saabsan wahamun gayru maxfuudin waa waham aan markaa maxfuud aan ahayn litadaahuri اlأkhbaari الصixaaxi can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waslama fi hada maxaa yeeley akhbaarta nebiga ka timid salى اllahu عalayhi wasalam ee arrintan ku saabsan dhammaan can abi hurayrata laga warinayo iyo waxuu sheegay marka ee laga warinayo abu hureyre ibnu cumar cimraan laga warinayo dhammaan waxay sheegayaan sajdateynka nebigu inuu sujuuday marka wuxuu yidhi faqad saxa bi hadihi اriwaayaati riwaayaatkan waxaa ku ansaxay almashhuurati ee mashhuurka ah almustafiidati ee faaftay inuu nebigu sal ll l slam ou fii sujuudi rasuuli llahi sal l slama yowma dilyadayn maalintii dilyadayn nebigu inuu sajdatay asahwi ou sameeyey marka xadiidi abi hureyra riwaayaadka ibnu siriin iyo keyrkiis xadiidka ibnu cumar cimraan xadiidkiisa kulli qisatu dilyadayn iyagoo ka waramayo inuu sujuuday baa ku jirto zuhri unbaa wuxuu sheegay inuunan sujuudin idan marka matniga oo nebigu ma sujuudin ah waa waham alimaam muslim kitaabu tamyiiz oo cilalka oo uga hadlee yarka ah madbuuca ah sidaas ayuu sheegay marka waana waham ama cilo matniga gashay waay sanadkana haddii la fiiriyo daahirkiisu waa saxiix dabcan oo hadda sanadka lama haystee matnigaaba cilo ay ku jirtaa ayb wbihi qaala akbaranaa camru bnu sawaad bn اlswad bni camrin qaala akbarana cabdullahi bni wahbin qaala akbarani leyth bnu sacdin can yaziida bni abi xabiibin can jacfar bni rabiicata can ciraaq bni maalikin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slm sajada ywma dilyadayni sajdatayni bacda salaam khilaafkii marka haddana abu hureyra waa kan waxaa laga warinayaa inuu sujuuday wabihi qaala akhbaranaa cmr bnu sawaad bn اlأswad qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbarana cmr bnu اlxaariث qaala xadaanaa qataadaة can muxamed bni siriin can abi hurayrata can rasuuli اlahi sal l slm bimilihi riwaayadanna waa ibnu siriin waana soo marnay iyada lafteeda wabihi qaala akhbaranii camr bnu cuثmaana bni saciid bni kahiiri wahuwa abu xafs alximsiy saduuq qaala xadaanaa baqiyatu qaala xadaanaa shucbatu qaala waxadaanii bnu cawn qaaladan shucbaa dhahaya kaanamaa marka de dad kalena inay u wariyeen oo markaa ku cadfaayo kuwa waxadaanii bnu cawni wakhalidun اlxadaa can bni siriin can abi hurayrata ana nabiya sal l slama sajada nebigu waa sujuuday fii wahmihi sahwigiisii dhexdiisa bacda tasliim markuu salaamo noqsaday ka gadaale riwaayat ibni siriin wadana keenay dariiq kale wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn yaxya bn cabdillaahi الnaysaburiyu qaala xadaanaa moxamed bn cabdillaahi qaala akhbaranii ashcahu can moxamed bni siriina can khalidin اlxadaa meeshaa waxay dhigayaan qaarkood wacan waagu waa qalad ibnu siriin marka khaalid alxadaa buu ka warinaa waana ardaygiisa waa riwaayat alakaabir can ilasaaqir ayaa lagu tirinaa marka can abi qilaaba wahuwa cabdullahi bni zayd aljarmiyu can abi lmuhallab can cimraana bni xusaynin radia allahu canhu ana nabiya sal l slama salaa bihim khilaafkii abu hureyra marka waa dhammaaday wuxuu daba raaciyey marka wax xoojinayo qoladii sujuudda sheegtay ou rabaa inuu xoojiyo riwaayaadkooda ayb marka can cimraana bni xuseynin radia allahu canhu ana nabiya sal l slama sallaa bihim waa tujiyey fasahaa waa sahwiyey fasajada uma sallama waa sujuuday dabadeed waa salaamo noqsana markaa sujuuddu inay salaan leedahaa laga qaadanaa meeshaan sujuudu sahwiga ee qabla salaam iyadu waaba leedahay waa layska ogyahay laakiin bacda salaam baa laysdhihi karaa armayna lahayn xadiidkan cimraan marka wuxuu sheegayaa inay salaan kale leedahay waayo salaada salaana looga baxaa riwaayo waxay ku daraysaa iyada tashahudna inuu leeyahay riwaayada tashahudku marka waa shaad culimo badanna waa tilmaameen shuduudkeeda ayb ayb wbihi qaala akhbaranaa abulashcaf can yaziid bni zuraycin qaala xadaanaa khaalidun اlxadaa can abi qilaabata can abi lmuhallab can cimraana bni xusayn qaala marka riwaayadan yaziid ayaa ka warinaya khaalid alxadaa riwaayadii horena nusuul ayaa ka muuqday waayo ibnu siriin hadduu ardaygiisa usoo degay uu ka warinayo nusuula ka riwaayada hore ka muuqday qaala xadaanaa khaalidun اlxadaa can abi qilaabata can abi lmuhallab can cimraana bni xusaynin qaala salama rasuulu llahi sal l slam nebigu waa salaamo noqsaday fii halaadi rakacaatin saddex ragco min alcasri ah fadakala qisada camar cimraan marka inay ka duwan tahay tii abu hureyra ka muuqanaysa meeshaa iyadana laba qiso kaliya fii halaadi rakacaati min alcasri fadakala waa soo galay faqaama ilayhi rajulu nin ayaa u kacay yuqaalu lahu alkirbaaq la yidhaha alkirbaaq khirbaaq marka waxay yidhaahdaan dulyadayn laftiisa khirbaaq la dhihi jiray laba mar marka inay ku kala dhacday iyo culummada sheegayaan waxyaabahanay qabsanayaan faqaala yacnii nuqisat الsalaatu yaa rasuula اllah salaadii ma la nuqsaamiyey fakharaja waa baxay muqdaban isagoo la caro gelinaya nebiga sal l slam yajuru ridaa'ahu maradiisa uu markaa jiidayo go-iisa kore faqaala asadaqa run miyuu sheegay qaaluu nacam haabay dheheen faqaama waa istaagay fasallaa tilka arakcata ragcadaa buu tukaday uma salama waa salaamo noqsaday uma sajada sajdateyhaa labadeedii sujuud ayuu markaa sujuuday uma salama waa salaamo noqsaday qaala baabu itmaami اlmusali calaa maa dakara idaa shaka qofka musaliga ee tukanayo dhammaystiritaankiisa muxuu wax ku dhammaystirayaan muxuu dhammaystirayaa calaa maa dakara wixii uu xusuustay idaa shaka markuu shakiyo marka uu shakiyo wixii uu xusuustay inuu markaa wixii uu xusuusto inuu dhammaystiro ayb oo ragcaadkii haddii nuqsaan uu uga baxo salaada uu xusuusto inta u dhiman inuu dhammaystiro wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiibi bni caraabiy qala xadaanaa khaalid can ibni cajlana can zayd bni aslam can cطaaءi bni yasaari can abi saciidi can الnabiy sal l slama qaala idaa shaka axadukum midkiin haddii uu shakiyo fii salaatihi salaadiisa uu ka shakiyo falyulqi ha tuuro ashaka shakiga ha iska tuuro walyabni ha ku dhiso cala alyaqiini yaqiinta waxay uu og yahay marka faida stayqana bitamaami haddii uu yaqiiniyo dhammaystir falyasjuud sajdatayni laba sujuud ha sujuuda huwa qaacidun isagoo fadhiyo fain kaana sallaa khamsan salaadu hadday shan ahayd ee afar ragca ay ahaydoo shan uu tukaday shafacataa lahu salaatahu shafacataa labada sujuudood waxay dhaban ka dhigayaan lahu isaga uga dhigayaan salaatahu salaadiisa yani kaanahu marka salaadii in shafci laga rabay oo aan witr laga rabin maadaama shafci laga rabay afar laga rabay haddii uu shan tukaday labadan sujuud baa waxay uga dhigeen shafci oo lix camal uga dhigayso saasay ka dhigan tahay wain sallaa arbacan afar haddii uu tukadayna oo uu saxsanaayna kaanataa labada sujuud waxay ahaanayaan targiiman sandullayn iyo sambooreyn ayay lishaydaani u ahaanayaan ayb xadiidkan marka wuxuu xujo u yahay shaaficiyada wuxuuna ugu yahay haddii shaki ou yimaado sidou raba ha ahaado shakigaasi ama jaanib raajixa kula noqdo ama yownan kula noqonin jaanib raajix marba haddii sahwi shakiya uu yimaado yaqiintaa lagu dhisaa yaqiintuna mar walba waa tirada yar waayo haddaad ku shakisay ragcadaani tii saddexaad miya mase waa tii labaad labaa ka dhige hada huwa alyaqiin shakiga hala tuura yaqiinta hala qabsadaa la yiri ee markaa la fiirin maayo hadday danigaagu u badan yahay saddex inay tan tahay waxba danigaagaas badan ku shaqayn mayside yaqiinta unbaad ka raacaysaa shaaficiyada iyo marka jumhuurku waxay qabaan akhdu laqali lmutayaqani wa darxu shaki shakigii marka in la tuuro shakigana waxay ku fasireen taxariga soo socdana shaaficiyadu waxay ku fasireen in sawaabka loo qasdo sawaab u qasdidana waa in yaqiinta la tirada yar la qabsado kanay xadiidkaa dambe imaan doona kanay ku fasireen ayb wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu raaficin qaala xadaanaa xujayn bnu اlmuhanaa wahuwa alyamaamiyu abu cumar hiqatun qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bn abi slmta can zayd bni aslami can caطaaءi bni yasaar can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu can الnabiy sal l slama qaala إidaa lam yadri axadukum midkiin haddii ounan ogeyn ounan garanin sallaa halaathan inuu tukaday saddex ama arbacan ama afar inuu tukaday hadduunan ogeyn falyusalli ragcatan hal ragca ha tukado saddex iyo afaruu ku shakisan yahay markau ragcad tukanayo maxaa laga soo qaaday saddexaa laga soo qaaday huma yasjudu bacda dalika sajdatayni ayuu sujuudayaa markaa kadib wahuwa jaalisun isagoo fadhiyo fain kaana sallaa khamsan hadduu shan tukaday shafacataa lahu salaatahu bay shafci uga dhigayaan wain sallaa arbacan kaanataa targiiman lishayطaan qaala baabu taxarii taxarigii buu u baab yahay ataxarii marka maxaa la yidhaha ataxarii huwa alqasdu asalka marka taxarigu waa qasad ulaa-ika taxarow rashadan marka la leeyahay hanuunay u qasdeen soo maaha macnaheeda ataxari macnaha marka alqasdu weeyaan ayb macnahan marka haddii la qabto macnaha waxaa loo jeedaa falyataxara sawaaba yani ama falyataxara aladii yaraa anahu sawaab yani sawaabka ha u qasdo waa ha aado sawaabkuna soo noqona inta yaqiinta loo hubaa in laga soo qaado wabihi qaala aqbaranaa moxamed bnu raafic qala xadaanaa yaxya bnu aadam qala xadaanaa mufadalu can mansuuri can ibraahima can calqamata can cabdillaahi yarfacuhu ila اnabiyi sal l slama qaala idaa shaka axadukum midkiin haddii uu shakiyo fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda falyataxara aladii yaraa anahu sawaabu ha ku dadaalo ha u qasdo kan uu u arkayo inuu toosan yahay fayutimahu waa dhammaystirayaa uma yacnii uma markaa dabadeed yacnii yasjudu yasjudu sajdatayni buu sujuudayaa xadiidkan marka xanafiyadaa qabsadaan oo oo uu xujo u yahay iyaga waxay leeyihiin shakiga labaan u kala qaadaynaa qofku inuu shaki oo istiwaau darafayn ah oo labada daraf isku mid ay yihiin kaasaana shaki la yidhaahdaa bayba leeyihiin ayaga shaygu marka uu isku mid noqdo labada daraf waxaan yacnii inaad saddex tukatay iyo inaad afar tukatay midna haddaadan ogeyn oo ay isku mid kuu yihiin ogaalka saddexda iyo afarta markaas ayaga waxay leeyihiin yaqiintaa loo laabana xadiidkii hore ayaa lagu camal falaa haddii laakiin jaanib ou raajix xoogaa yahay ood u malaynaysa ragcadan inay tiisad afaraad ay tahay danigaagu saas u badinayo mid saddexaad armay tahayna ay kugu jirto laakiin maladu ay dhinac u badan tahay iyaga waxay leeyihiin taxari baa la isticmaalayaayo midda malada u badantahaad ku dhaqmaysaa sujuudu sahwina waa la imaanaya taxariga marka iyagoo halkaas ay la aadeen ee waxayna ku dhiseen marka tafsiirka shakiga inuu yahay istiwaau طarafayn labada daraf marka mustawa طarafayn shaygu inuu yahay meeshaas marka de alimaamu nawowi raximah اllah waxa uu yidhi isagu tafsiiru shaki bimustawa طarafayni inamaa huwa اصطilaaxu طaari'u lilusuuliyiina shakiga in lagu fasiro marka ay isla eg yihiin labada ixtimaal in lagu fasiro waa isdilaax dambe oo usuuliyiintu ay la imaadeen halna ogow mar walba curfi curfiga wax lagu dhisaayo in badan fiqiga waxaad maqle curfiga wax lagu dhisaa curfiga wax lagu dhisaayo waa inuu muqaarin uu yahay oo uu sharciga markii uu soo degayay la muqaaranooday kaas baa marka sharcigu uu ictibaarinaya laakiin curfi gadaal ka yimid isticmaal axkaamta ku badan ku yeelan maayo ayb marka isaga wuxuu leeyahay isdilaaxan shaki in lagu fasiro marka labada ixtimaal isla eg yihiin isdilaax damba waayo saxaabadii iyo taabiciintii iyo waqtigoodii axaadiidtan lagu hadlaayey shaki sidaan looma aqoonin wax gadaal ka yimid marka nusuustii laguma fasirayo rabaa inuu ayb waana mas'alo muhiimo dad badan ka wareerto waxaad arkaysaa marar badan shay baa la rabaa in la taxdiidiyo wuxuu ku taxdiidinayaa uu ku fasirayaa isdilaax xaaditoo dambe wixi dhammaaya isla kharib maayo mararka qaar xataa caqiidadou gala aayad kasta oo faasiq sheegayso wuxuu u qaadanayaa maalan muslim xoogaa uun markaa kabaa'irtii ku dhacay in laga hadlaayo mana ahan sidaa faasiqu qur-aanku gaalkou mararka qaar u isticmaalaa marna waxaa loo isticmaalaa muslim dembaabay haddaad hal wax ku wado dadkan muta-akhiriintana faasiq ayagu waxay dhahaan qofka muslimka oo xoogaa hallaysan oo hallaysan isdilaaxa marka oo lagu macnayn maayo wixii un markaa ay joogtay curfigan dambe iyo ma laysaga fasirayn marka taasuu aad uga hadlayo wuxuu yidhi tfsir shaki bmustawa طarafayni inamaa huwa isilaaxu daari'u lilusuuliyiin waama fi lugati xagga luqada shaki maxaa la dhahaa fataradudu bayna wujuudi shayi wa cadamihi shayga in lagu noqnoqdo shaygaa ma jiraa mase ma jiro kuluhu yusamaa shakan kaasoo dhan shaki baa lagu magacaabaa sawaء ilmustawi wاraajix midka isla ekaanaya iyo midka raajixa iyo walmarjuux iyo midka laga raajixsanya kulli shaki unbaa yani luqatan lagu yiraahdaa wاlxadiiثu yuxmalu calى اlluqati xadiidka waxaa lagu xambaarayaa luqadda carabigae shaa'ica ahayd maa lam yakun hunaaka xaqiiqat sharciyaة aw curfiyaة xadiidka luqadaa lagu xambaaraa haddaan xaqiiqo sharciya oo diideysa aynan jirin ama xaqiiqa curfiya aynan jirin xaqiiqada curfigana de waa curfi muqaarin sharcigii la ah marka uu soo imaanayo walaa yajuusu xamluhu calaa maa yaqra'u lilmutaakhiriina ma banaano in lagu xambaaro dadka dambe waxa ay soo ay keenayaan usoo darinayo min alisdilaaxi ah sidaasu alimaamu nawowi uu yiri hadalkaana hadal aada u qiimo badan oo meelo badan anfacayo oo sharaxa muslimku sidaa ku yiri xadiidkan markuu sharxayo ayb khilaaf fara badanna waxaad arkaysaa wuxuu u khuduucayaa arrintan noocan oo kale ah ta'wiil maalan hadda marka lagu arko culimmadii hore ama nusuusta maxaa lagu macneynaya haddii lagu macneeyo sarfu lafdi can macnaahu daahiri ilaa gayrihi in loo iilo liqariinatin qariina markaa darteed loo iilo waa isdilaaxii mutaakhiriinta waay waa ilaa markay culimmadii hore ta'wiil iyo ay sheegayaan bimacnaa tafsiir ay ujeedeen ayaga ayb daahir in laga tagaa qasab ma ahan wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillaahi bn اlmubaarak almukaramiy qaala xadaanaa wakiicu can miscarin can mansuuri can ibraahima can calqamata can cabdillaahi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam idaa shaka axadukum fii salaatihi hadduu ku shakiyo fayataxaraa waa dadaalayaa wayasjudu sajdatayni buu sujuudayaa bacda maa yafruqu markuu ka faaruq noqonayo wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can miscarin can mansuurin can ibraahima can calqamata can cabdillaahi qaala salaa rasuulu lahi sal l slama fazaada ow naqasa falamaa salama markuu salaamo noqsada qulnaa yaa rasuula allah hal xadada fi salaati shay salaada wax miyaa ku dhacay kusoo cusboonaaday qaala low xadaa shay-un anba'tukumuuhu hadduu wax kusoo ziyaado salaada waa idiin sheegayaa walaakinii inamaa ana basharun anigu bashar baan ahay ansaa waan hilmaamayaa kamaa tansawna saad idinka u hilmaantaanan u hilmaamayaa marka hilmaanka iyo sahwigu nebigu ma ku bannaan yahay labaa loo kala qaadayaa oo hilmaan wixii la faray inuu dadka gaarsiiyo oo inay sugnaadaan oo ay diin ahaadaan loogu faray ma hilmaamaayo laakiin hilmaan oo arrimaha adduunyadoo kale inuu hilmaamo iyo wixii aayacnii cibaado si inuu u sameeyo ay ahaydoo markaa in l si loo jideeyo axkaam dadka loogu jideeyo darteed in wax loo ilowsiiyo sida hadda sahwigan oo kale iyo waa suuragal waa ku bannaan yahay laakiin tabliiqa iyo waxgaarsiinta dhinacaas hilmaan ma gelaya nebiga sal l slam wuxuu inuu soo gaarsiiye la amray loogu talagalay ee aan la nasakhin marna ma hilmaamaya kaas haddii baabkaas la furana waxaa dhici karta dee risaaladii wax badan oo ka midaba in la isla walaakinii inamaa ana basharun ansaa kamaa tansawna faayukum kiinii ma kiinii oo maa shaka shakiyo ay faayukum shaka maad waa iska zaa-ido wa inta badan hadday shardi iyo ka daba dhacdo zaa-idda iska noqo idaa maa iyo faayukum maa shaka ay faayukum shaka kiinii ahoo shakiyo fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda falyandur ha eego axraa dalika ila sawaabi kaagaasi kan ugu dhowaanshiyo badan sawaabka falyutima calayhi ha dhammaystiro uma liyusalima salaamo noqsado waliyasjud sajdatayni laba sujuudna ha sujuudo wabihi qaala akhbarana alxasan bnu ismaaciil bni sulaymaan almujaalidiy huwa abu saciid almujaalidiy almisiisiy hiqat qaala akhbarana alfudayl yacni bna ciyaad can mansuuri can ibraahima can calqamata can cabdillaahi qaala salaa rasuulu llahi sal l slama salaatan buu tukaday fazaada fiiha aw naqasa waa ziyaadiyey ama waa nuqsaamiyey falamaa slma qulnaa ya nabiy allah hal xadaثa fi salaati shay-un qaala wmaa daka fadakarnaa lahu ladii facal wixii uu sheegay baanu u sheegnay wixii uu falay fahanaa rijlahu lugtiisii buu laabay fastaqbala اlqiblata buu u jeestay fasajada sajdatay sahwi ayuu sujuuday ilaa markaan moogtahay wax u dhiman ma lehe sahwigu waa ziyaado wax u dhiman ma leh ragcad uu u istaagaa iyo waxaa dhan ma leh aa un fariistay waa sujuudu sahwi buu leeyahy ayb xukunka marka sujuudu sahwigana de shaaficiyada iyo waxay iyagu leeyihin in badan oo ahlucilmiga ka mida sunno inay tahay macnaheedu marka hadduu qofka ka tago waxba rukni ama waajib iyo kama unan tegin ayb haddii imaamkii uu bacda salaam oo kale intuu salaam sahwiyo uu ka tago sujuudu sahwi hal lilma'muumi an yasjuda ma'muumkii ma sujuudaya isaga haa waa sujuudi karaa laakiin markuu salaamo noqsado ka bacdi waayo mutaabacadii markuu salaamo noqsado kadib waa dhammaatay qofkaana marka shayga sunnada ah salaadiisa hadduu imaamka ka tago isaga waa la imaan karaa ibnulmundirna sidaas oo kale uu leeyahay marka marar badan waxaa dhacdo imaamka inuu intuu iloobo sujuudu sahwigii uu samayn lahaa assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah uu yidhaha marka adiga intaadan salaamo noqsanin waa sujuudi kartaa ma'muumkii intaad marka labada sujuud samayso kadib assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah waayo imaamku markuu salaamo noqsaday waaba kala faaruqdeen idinka sunnadii marka sujuudu sahwiga waad la imaan kartaa ayb taas marka salaada maku hallaabayso waxna kuma burayso dad waxaad arkee dhahayo mararka qaar imaamkii inuu ka tago yacni shaygaani sahwi ma leeyahay mase ma laha kama hadlaayo aniga laakiin qofku hadduu isaga u haysto shaygaani inuu sahwi leeyahay badanaa masaajidda mararka qaar waxaan ku aragnaa imaam baa salaaddii subax oo kale u gelayaa qunuudkiibuu ka tegayaa waa iska waa salaamo noqsanaya isagoon samaynin sujuudu sahwi bacdi ilma'muumiin baa marka sujuudu sahwi iyagu markaa samaynayaan markaas iska salaamo noqsanaya dad baa ku qaylinaya marka waxay leeyihiin ma banaana mutaabacadii aaway ninkan marka calaa madhabihi sujuudu sahwi meeshan waa u tahay haddana calaa madhabihi imaamku hadduu ka tago waa samay karaa ma'muumka waayo markaas assalaamu calaykum uu yidhi waa isfaaruqdeen imaamkiina mutaabacadii marka way go-deen waana sidaada ibnulmundir iyana wuu sheegayaa in qofka ma'muumku hadduu imaamku ka tago sahwiga inuu sameeyo ma'muumku ayb hadda yacni qunuud fajar laga tagay sujuudu sahwi ma leeyahay de mas'alo khilaaf ku jira waay taas anigu maaha waxaa hadda aan taqriirinayo shayga aan taqriirinaya waa ta kale waay dadkana marka waxaa lagu salladay waqtiyadan dambe waxaysan aqoon u lahayn uun inay ka hadlaan qaaraa istaagaya masaajidka taw waa boodaa wixiibuu rabaa marka inuu tacliiqiya marka uu ka hadlo qofkaa salaadiisa waa inuu ku celiyaa waa burtay mutaabacadii buu ka tegay kaan buu yaalay shaygiina ma ahan shay muttafaq lagu yahay hadda marka qofka xoogaa inta hadduu rabo inuu wax sheeg sheego inuu wax soxsoo fiirfiiriya aroon ayb wbihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khalid bnu اlxaariث can shucbata qaala kataba ilaya mansuuru mansuur baa ii qoray waqara'tu calayhi waa ku dul akhriyey wasamictuhu yuxadiثuhu rajula isagoo nin u waramayana waan maqlay xadiidkan saddex saddex nooc ayuu xadiidkan u taxamulay sooma u qaaday kitaabada iyo qiraa'a cala shaykh iyo samaac min lafdihi saddexdiiba waa sheegay marka say wax u dabdinayeen arag marka can abi hurayrata can ibraahima an calqama can ibraahima can calqamata can cabdillaahi ana rasuula اllahi sal l slama sallaa salaata duhri buu tukaday uma aqbala calayhim biwajhihi wejigiisa ayuu kula soo jeestay faqaaluu waxay yidhaahdeen axadaa fi salaati xadaun salaadama waxbaa kusoo dariyey qaala wamaa daka faaqbaruuhu bisaniicihi wixii uu sameeyey bay u warameen fahanaa rijlahu lugtiisii buu laabay wastaqbala alqiblata buu u jeestay fasajada sajdatayni ayuu sujuuday uma sallama uma aqbala calayhim biwajhii buu kula soo jeestay faqaala inamaa ana basharun unassaa waa la ehilmaansiinayaa kamaa tansawna saad u iloobaysaan faidaa nasiitu haddaan iloobo fadakiruuni ee xasuusiya qaala waqaala low kaana xadaثa fi الsalaati xadaثun anba'tukum bihi hadday wax kusoo dariyaan waa idinku warama ayb waqaala idaa wahima axadukum midkiin hadduu sahwiye fii salaatihi salaadiisa falyataxaraa ha ku dadaalo ay falyataxaraa unbay kana ishbaac baa lagu sameeyey aqraba dalika kaagaasi kan ugu dhowaanshiyo badan min asawaabi sawaabka u dhow uma liyutima calayhi ha dhammaystiro uma liyasjud sajdatayn ha sujuudo wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu can maliki can ibni shihaabin can abi salamata can abi hurayrata ana rasuula lahi sal l slama qaala ina axadakum midkiin idaa qaama hadduu istaago yusallii isagoo tukanaya jaa-ahu shaydaanu shaydaanka u yimaado falabasa calayhi salaatahu salaadiisii ayuu ka dheh gelinayaa korkeeda korkiisa xataa laa yadrii ilaa uunan garanin kam sallaa imisuu tukaday faidaa wajada axadukum dalika hadduu helo falyasjud sajdatayni ha sujuudo wahuwa jaalisun isagoo fadhiyo wbihi qaala ahbaranaa bishr bnu hilaali qaala xadaanaa cabdulwaari wahuwa bnu saciid can hishaamin idastuwaa-iy can yaxya bni abi kahiiri can abi salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam idaa nuudiya lisalaati haddii loo adimo adbara ashayطaanu shaydaanku waa jeestaa lahu duraatun isagoo neef cod leh markaa xaal ay u sugnaatay faidaa qudiya lahu tahwiibu faidaa qudiya tahwiibu iqaamada haddii la dhameeyo aqbala waa soo jeesanaya xataa yakhdura bayna almar-i wa qalbihi ilaa uu dhex yacnii uu galo ama uu ku dhibco bayna almar-i iyo wa qalbihi qofka iyo qalbigiisa xataa laa yadri ilaa uunan ogaanin kam sallaa imisoo tukaday fa idaa ra-aa axadukum dalika midkiin hadduu kaagaa arko falyasjud sajdatayni ha sujuudo bihi qaala ahbaranaa suweyd bnu nasrin qaala ahbaranaa cabdullaahi can shucbata can ilxakam qala samictu abaa waa'ilin yaquulu qaala cabdullaahi man whama fii salaatihi qofkii salaadiisa ku sahwiyo falyataxara sawaaba uma yasjud sajdatayni bacdamaa yafruqu wahuwa jaalis marka uu laba sujuud ha sameeya markuu dhammeeyo isagoo fadhiyo ayb xadiidkan marka kii abi saciidna waa soo hormariyay kii ibnu mascuudna waa waa kana baabkan marka taxariga xadiidka abi saciid iyo xadiidii ibnu mascuud waay kii isaga ka horeeyeyna wuxuu tilmaamayey yaqiintii marka in laga aado ayb ayuu ku saabsanaa abi saciid baa waxaa aan ujeedaa yaqiinta iyo ku saabsanaa kan ibnu mascuudna taxariga ayb madaahibta say u kala yihiinna waa waa sheegnay wabihi qaala ahbaranaa suweyd bnu nasrin qaala ahbaranaa cabdullaahi can miscarin can اlxakam can abi waa'ilin can cabdillaahi qaala man shaka aw awhama falyataxara uma yasjud sajdatayni waa mowquuf hadda kuwaan marka laakiin marfuuciisii wuu soo sheegay wabihi qaala ahbaranaa suweyd bnu nasrin qaala ahbaranaa cabdullaahi can ibni cawnin can ibraahiima qaala waa maqduuc kanna kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen idaa awhama yataxara sawaaba haddii uu sahwiyo sawaabku ku dadaalaya uma yasjudu sajdatayni wabihi qaala ahbaranaa suweyd bnu nasrin qaala ahbaranaa cabdullaahi can ibni jurayjin qaala qaala cabdullahi bnu musaafic can cuqbata ibni moxamed ibni alxaari cutbana waa la yidhaha ninkan haddaad baabka cuqba fiiriso taqriibka ma ka helaysa cutba ayuu ku sheegay cutbatu bnu moxamed ibni alxaaris wayuqaalu buu yidhi bilqaaf cuqba sida hadda musanifka uu u warinayo ta'da ayaana mashhuur oo cutba ayaa ashhar ah wahuwa maqbuulun rawaa lahu abu daawuuda wannasaa'iyu can cabdillaahi bni jacfarin qaala qaala rasuulu llahi sal l slm man shaka fii salaatihi qofka salaadiisa ku shakiyo falyasjud sajdatayni bacdamaa yusallimu laba sujuud ha sameeya markuu salaamo noqsado ka bacdi sujuudda markaa dee bacda salaam in la samayn karay daliil u tahay qabla salaamna qisadii dulyadayn ayaanu ku aragnay ikhtiyaar baana ku jiro qofku midii uu sameeyaba dhib ma laha qaarna waxay yidhaahdaan haday ziyaado tahay sahwigu uu yahayna bacda salaam waayo hadduu nuqsaan uu yahayna waa qabla salaam ninkii sidaas fahmi karo oo garan karo saas inuu isaga dhaqmo qofkii kalena sidii uu yeelaba waa ugu dhacaysaa ayb وبه qال أخبرنا محمد بن هاشم qال xdثna الوليد qال xdثna بن جurيج عن cبد الله بن مصافع عن cقبة بن محمد بن الحارث عن cبد الله بن جعفر أن رsuل الله صلى اه علي وسلم qال mن شhka في صلاaته فlيسجدha سجوuda سجدتين بعد التسليم kn ad waa iطلاaqay adilada xنفiyada oo sujuudu sahwi oo dhan bacda salaam inay tahay shaaficiyada adiladoodana iyada dhan bacda qabla salaam maaligna ziyaado iyo nuqsaano u kala qaaday axmedna wuxuu yidhi mee sujuuddii nebigu sameeyey sahwigii nebiga ka dhacay meeshii uu ku sujuudaa lagu sujuudaa wixii aan nebiga sahwigii aan ka dhicinna khiyaar uu leeyahay qofka qabla salaam iyo bacda salaam isxaaqna isaga wuxuu yidhi wixii nebigu uu meelihii uu nebiga ku sahwiyey sidii nebigu u sahwiyey unbaa markaa meeshii uu sahwigii nebiga ku dhacay meelihii waxaa lagu sameynayaa uu nebiga ku sujuuday wixii marka kale ee dhaafsiisan ziyaado iyo nuqsaano u kala qaaday wixii dhaafsiisan wuxuu u kala qaaday ziyaado iyo nuqsaan waana midda uu alxaafid ibnu xajar uu yidhi acdalu laqwaal waa yirma qowlka oo isxaaq ayuu rajaxay qowlka isxaaq ayuu rajaxay marka qowlka isxaaqna wuxuu yahay meelihii nebiga ku sahwiyey sidii uu u sujuudaa loo sujuudaa wixii ka baxsanna ziyaado iyo nuqsaan ayaa loo kala qaadaa ayuu yidhi meeshaa marka hadda qof waxaa fahmi kara un de axaadiidta aada u yaqaano faqiih ah oo yaa garan karo howl dhan waay salaada dhexdeeda intaa laguma fakeri karo halahaas dee ninkii marka isaga waxa dhanba korka ka haayo saas ha yeelo ninkii kalena ama qabla salaam ama bacda salaam kii u doonaa sameey wabihi qaala akhbaranii moxamed bnu ismaaciil bnu ibrahim wahuwa ismaaciil bnu ibrahim ibni miqsam ayaa dhalay waa ibnu culaya wiilkiisa qala xadaثna xajaaج qala akhbarana bnu jurayji qala akhbaranii cabdullahi bn musaafic ana muscab bna shayba ahbarahu de riwaayadii hore muscab buu kusoo daray tan fiiri hadda cabdullahi bnu musaafic awaliyu ka warinayen cuqba buu toos uga warinaya halkan hadda cabdullahi bn musaafic ana muscaba bna shaybata ahbarahu can cuqbata wuxuu dhexgeliyey marka beyna cuqba iyo beyna cabdulahi bn cabdillahi bni musaafic iyo cuqba muscab buu soo dhexgeliyey marka midaan miyaa noqonaysa masiid fii mutasil lasaniid mase riwaayaadkii horaa irsaal khafiya uu ku jiray culimada qaarkood waxay rajaxaan midaan sida nasaa-i ka muuqanaysana waad arkay waa dambeysiiyey haddana mutaabacaad iyo waxbuu keenay oo xajaaj ibnu moxamed iyo rawx ibnu cubaada labadooda muscab bay kusoo dareen meesha ay keeneen ayib waxayna markaa khilaafeen ibnu jurayj ya haa waxaan ujeedaa waxay khilaafeen cabdullahi bn lmubaarak cabdullaahi laftiisa de waliid alwaliid ibnu muslim iyo isaga laftiisa mutaabaca ahaan oo u haystaa ayb xajaaj iyo rawx bnu cubaada iyaga muscab bay geliyeen labadan kalena ma gelinin marka qaar baa midaan marka muscabku jiridiisa ay rajaxayo bayhaqi fi sunan wuxuu ku yihi hada lisnaadu laa ba'sa bihi ilaa ana xadiida abi saciid alkhudriy asaxu isnaada minhu kii hore tuxfaha mizi wuxuu sheegay can الnasaa-iyi uu ka sheegay inuu yidhi muscabu munkaru اlxadiiثi wacutbatu laysa bimacruufin wayuqaalu cuqba intaas marka nasaa-i inuu yiri waxaa sheegay mizi fi tuxfa ayb anahu aqbarahu can cuqbata bni moxamed bni اlxaariث can cabdillahi bni jacfar ana rasuula اllahi sal l slama qaala man shaka fii salaatihi falyasjud sajdatayni bacdama yusalimu wbihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa xajaaju warawxun can ibni jurayjin qaala akhbaranii cabdullahi bni musaafic ana muscaba bna shaybata ahbarahu can cuqbata bni moxamed bni اlxaariث can cabdillahi bni jacfar ana rasuula اllahi sal l slama qaala man shaka fii salaatihi falyasjud sajdatayni qaala xajaajun bacdamaa yusalimu waqaala rawxun wahuwa jaalisun meeshaasna waa ku kala duwanaayey labadooda waa isku qabtay riwaayadooda waxay ku kala duwanaayeenna gadaal buu ku sheegay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih